أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale bahdil xooggan u geysatay kooxda ridada soomaaliya iyadoona dhanka kale sheegtay suuragalnimada in soomaaliya ka qarxo dagaal u dhexeeya masar iyo itoobiya wilaayada bakool ayaa mashruuc dhanka kobcinta xoolaha noola u samaysay xoolodhaqatada ku nool deegaanada hoostaga degmada tieglow ee wilaayadaasi shirkadda diyaaradaha kenya airways ayaa shaacisay inay gebi ahaanba joojisay duulimaadadii ay ku tegi jirtay magaalada muqdisho kadib markii uu sii xumaaday amniga eeraboorka magaalada caasimada ah ee soomaaliya wilaayada mudug ayaa soo gebagabaysay xamlad dacwi ah oo ka socotay deegaanadii laga saaray cadowga allah ee wilaayadaasi maamulkii islaamiga ah ee degmada labaatan jirow ee wilaayada baay ayaa dowla diini ah usoo gebagabeeyey ku dhowaad boqol isugu jirta salaadiinta iyo waxgaradka beesha harin oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi ganacsatada degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose ayaa ka faa'iidaystay dowla diini ah oo uu soo gebagabeeyey maamulkii islaamiga ah ee degmadaasi جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waa subaxnimo jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay sideedda rabiicu thaani sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri qodobadii warka ugu door kalonaa ayay intaasi ahaayeen haatan isagiyo dhan dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale bahdil xooggan u geysatay kooxda ridada soomaaliya iyadoona dhanka kale sheegtay suuragalnimada in soomaaliya ka qarxo dagaal u dhexeeya masar iyo itoobiya xaaris cabdulqaadir ayaa warbixinta warkaasi inoo haya taliyaha ugu sarreeya ciidamada xabashada etoobiya ayaa bixiyay wareysi cusub oo uga hadlayo xaaladda soomaaliya iyo xiisadaha ka aloosan geeska afrika wuxuu mar kale fadeexeeyey madaxa kooxda ridada soomaaliya oo uu sheegay inuu hirar dab ah ku ciyaarayo isagoo aan garanayn cawaaqibta ka dhexli doono wareysi saddex saacadood socday oo ay la helatay warbaahinta xabashida ayuu jenaraal birhaanu juula ku iftiimiyey suurtagalnimada in dagaal u dhexeeya etoobiya iyo masar uu ka dhaco soomaaliya waxyaabaha uu ka shanqariyay waxaa ka mid ah in wax aan jirin uu ka soo qaaday kooxda ridada waxaana uu ku tilmaamay nidaam aad u liita oo aan sugi karin amniga hoggaankiisa haddaba aan dhegeysano qayb ka mid ah waraysiga ጥሩ ሁኔታ ከሶማሊያ ጋር ከፍተኛ ውዝግብ ውስጥ ነን። ግብፅም እያንዣበበች ነው፣ ኤርትራም ድረስ እየሄዱ ነው እና በግልጽ የሶማሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር birhaanu juula su-aasha koowaad aan ku weydiinaya waxa ay tahay kadib is-afgaradkii m o u-ga soomaaliya waxaa nagala dhexeeya qalalaaso dhan walba ah masar way nagu dul wareegaysaa waxayna la kulmaysaa madaxda eritereya wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya wuxuu meel fagaara ah ka sheegay inay diyaar u yihiin inay hubsiyaan kooxaha mucaaradka ah ee etoobiya wargeyska the national ayaa soo wariyey in madaxa sirdoonka masar iyo saraakiisha arrimaha dibadda ee tegey asmara ay sheegeen inay dhexdhexaadin karaan eritereya iyo t b l f ma u malaynaysaa in arrimahan ay dibudhac ku keenayso qorshihiina ህወሀትንና ኤርትራን እንሸምግል ማለታቸውን ዘናሽናል ላይ የወጣም ነገር ዘገባ አንብበናልና ወደኋላ ሊመልሱ አይችልም ወይ?
ምንም አይመልሰው ምንም አይመልሰውም። አሁን እ፣ አንዳንዱ
maya marnaba arrimahan dib u dhac kuma keenayaan qorshayaasheenna qaar ka mid ah waddamada bilaabay in ay ka shakeeyaan danahooda qaran waxa ay isticmaali doonaan habab aan wanaagsanayn si ay u xaqiijiyaan danahooda iyaga oo cadaadis saaraya kuwa kale faragelinaya arrimaha gudaha ee dalal kale daciifinaya dadyow kale si ay iyagu u xoogaysan karaan dadka kalena u daciifiyaan taasina weligeed guulaysan mayso dadku hadda waxa ay leeyihiin etoobiya dagaal bay la gelaysaa masar halkee ayaan masar kula dagaalamaynaa ma ciidankooda iyo hubkooda ayay diyaarado ku soo daabulayaan si ay noola dagaalamaan tani ma ahan qiimeyn sax ah haddii qorshaha masar uu yahay in ay hub siiso xasan sheekh si uu noola dagaalamo marka hore xasan sheekh waa in uu noqdaa qof awood leh oo dagaalami kara xasan sheekh ma ahan qof awood u leh in uu la dagaalamo etoobiya aslan mana u diyaarsana arrimahaas
ሊዋጋ ከሆነ ደግሞ ሀሰን ሼክ የሚዋጋ ሰው መሆን አለበት። የሚዋጋ የሚችል መሆን አለበት። ሀሰን ሼክ ግን የሚዋጋ አይደለም።
ፕሬዚዳንቱ ማለት ልክ- ነው አዎ፣ የ- ሶማሌ ሀሰን- ፕሬዚዳንት አዎ፣ ma waxaad ka hadlaysaa madaxweynaha soomaaliya haa
እና የሚዋጋ ኃይል አይደለም። ሞቃዲሾ ማስከበር አለበት መጀመሪያ ከኛ ጋር ለመዋጋት።
ninkaas ma ahan qof awood u leh in uu dagaalamo waa in uu marka hore ilaaliyaa muqdisho ka hor inta uusan soo hawaysan in uu innagana la dagaalamo maalin waliba dad ayaa ku dhimanaya muqdisho marka hore waa in uu kursigiisa difaacdaa marka hore ha ilaashado kursigiisa annaga oo itoobiya ah waxaan soomaaliya u joognaa si aan u caawinno isaga isaga ayaanu u baahan in uu naga caawiyo sidii uu u xoojin lahaa awooddiisa taasi waa qodobka koowaad tan xigta hadda qof kasta oo isku dayaya in uu hubsiiyo fallaagada itoobiya oo doonaya in uu naga dhigo inaan isdilno qof walba oo hubkaas ku weerara dalkiisa waa khaa'in horey waxaan u soo aragnay khiyaanooyin noocaas ah oo taariikhda ku jira khaa'iniinta waa in la baabi'iyaa ka hor inta aan xasan sheekh la baabi'in khaa'iniintu waa qurun waa in laga takhallusaa ka hor xasan sheekh waana taas sababta aan diiradda u saarayno dalka inta aan hawshaas ku guda jirno waa in taxadarkeenna aynu qabnaa naguma jirto qiimeyn ah in xasan sheekh hubka uu hadda haysto uu u adeegsan doono in uu ku soo weeraro itoobiya wuxuu hadda sheegayaa inuu caawin doono khaa'iniinta ku sugan itoobiya annaga uma baahnin khaa'iniinta jooga soomaaliya waxaan gudaha soomaaliya ku leenahay saaxiibo u sheegi doono in uu joojiyo waxa uu faraha kula jiro iyo saaxiibo isaga weerar ku qaadi doono haddii uu isku dayo in uu nagu soo duulo sababtaas darteed marka aad qorsheynayso in aad dal kale farageliso waa in aadan qiyaasin in aad adiga keligaa faragelin doonto waxaan ku siinayaa tusaale cad siyaad barre itoobiya ayuu ku duulay sax maxaa dhacay kadib markii uu nagu soo duulay soomaaliya oo dhan way burburtay waxa hadda itoobiya lagu samaynayana ma ahan wax u wanaagsan midnimada soomaaliya
ወዳጆች አሉን። አቁም የሚሉት ወዳጆችም አሉን። እንቅስቃሴውን ደግሞ የሚመቱ ወዳጆች አሉ። አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ የሚሰራው ስራ ለሶማሊያ አንድነት አይበጅም።
እናንተ መሳሪያ እያቀበላችሁን የሚል እ፣ በእነሱም በኩል የወጣ ነገር አለ። ለምሳሌ የ- የ- birhaanu juula su-aasha saddexaad waxay kugu eedeeyeen inaad hub siiseen kooxa ka jira soomaaliya tusaale ahaan bayaan saxaafadeed oo uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya wuxuu idinku eedeeyey inaad hub siiseen maamulada puntland galmudug iyo koonfur galbeed islamarkaana aad saanado ka dejiseen baydhabo arrintaas maxaa ka jira እ፣ ስቴት መሳሪያ ቀብለዋል። እንደገናም ባይዶዋ እ፣ መሳሪያ አራክፈዋል ብለዋል። ባይዶዋ ደግሞ ሳውዝ ዌስት ነው።
አ- አላቀበልንም። ብና- ብናቀብልም እም- የሚያሳፍር አይደለም። አላቀበልንም። እሱ የተቀበለ ነው፣ እኛ አላቀበልንም። እ፣ በዚህ ከቀጠለ ግን annaga hub kuma qalabeen maamuladaas mana siinin laakiin xitaa haddaan siinno ma ahan wax aan ka xishoonayno ninka masar hubka ka helay waa xasan sheekh annaguna ma bixinno hub laakiin haddii ay masar sii waddo hubaynta waxay u badan tahay inaan hub siinno puntland galmudug iyo baydhabo haddii uu xasan sheekh waddadan ku sii socdo isagoo leh waxaan soo faragelin doonnaa dalkiinna waxaan ka shaqayn doonnaa in itoobiyaanku dhexdooda dagaalamaan haddii uu waddadan ku sii socdo xaalku ma noqon doono keliya inaan hub siinno puntland galmudug iyo baydhabo laakiin waxaan samayn doonnaa wax ka badan oo aanan hadda sii sheegaynin ጉዳት ቆይቷል እና ጉዳት እንድደርስበት ህዝቡ ላይ አንፈልግም። ህዝቡ በጣም ወዳጃችን ነው። ህዝቡ ከ- ከሰራዊታችን ጋር ቤተሰብ ነው።
maatanid xaaris wilaayada bakool ayaa mashruuc dhanka kobcinta xoolaha noolaha u sameysay xoolodhaqatada ku nool deegaanada hoostaga degmada teeglow ee wilaayadaasi cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkaaseenoo haya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay maktabka sakaawaadka wilaayada bakool uu waday qaybinta xoolo geel iyo ari isugu jir ah oo qayb ka ah mashruuca kubcinta dhaqaalaha ayaa dhowaan munaasabad ka dhacday degmada tiyeglo waxaa tiroo xoolo ah lagu guddoonsiiyey toddoba qoys oo ka kala yimid deegaanada hoos yimaada degmada tiyeglow ilaa shan qoys oo ka mid ah dadkan ayaa la siiyey min soddon iyo shan neef oo ari ah halka laba ka mid ahna nasiibkooda ku heleen min shan neef oo geel ah markii ay la wareegeen xoolihii loogu talagalay ayay la hadleen warbaahinta andalus waxayna bacdallaahi u mahadceliyeen mujaahidiinta
madkaarmaan dhaahir hottiyaglu soddoomi shan neef irin eh yaliisii muslimiinta isa inqaalmayt hoolay may dhahaay tumun ioonayoo siyeed neef irin eh lamabsameenaad lamhalaad wiin ilaa ma aaran eh yoo degto ku dhiibi madi horaan gaalay labaatoma diiri afanaqara dhiibi jeri shibankii gaa dhammaaday riidhaal shiibsaad nagadi riidhaatu oolu hanaanaysudahay maasha allah maasha allah muslimiinta ilaahay garbshukala gaala ilaahay noo dhibiyi bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu magacayma baa leeraayay moxamed xuseen ibraahim mabaa joogahe degmada tiyaglow yaa roog kolleygiyaka maybuu ahaa hoole ering e yaa meylinanaysi anmabaa liisiyay maarne soddon iyo shan neef ering e yaa liisii ilaah kama xasan thuma amdaad kadib xarakaatu shabaab mujaahidiin yaa kama xasan muslimiinta gacantoo ilaahay kor kuweel intii odow ilaahaya ni dhugka siiya ilaahay may buu ahaa intuugan nin kale waa ilinasi mayba waa ilaahay oo may buu ahaa nin barkaa ni ilaahay kuweel yaa ilaahay weydiisadaan laanki hadhiibay may buu ahaa hoola u haanga hoolashayna ilaahay may buu ahaa in ziyaadi حركة كل إلهي ما يبايون ميزان جو آخر آخر إلهي ما يبان كل صاي بسم الله الرحمن الرحيم degmada tijeelo baka sogonay magagay waa siduu saawriim waa soddon ishan neef eryalisi anti mooradii hakubati alihii may leerahay anka kaalmey anti bii siiday may leerahay yiri tooshin ilaahay yoon adduunyo aakhir an kaalmey anin ilaahay wal barakaysan adduunyo aakhir horumar ka diiraw diin laga helaw aakhiraad miysan laga kaseedaw liinka kufiyaan ilaahay anin iin kuweela horta lanko danyaro uskon toosano baadi degan ahay geeg dadka hoolnaa mujaahidiinta muslimiinta ilaahay diintis garabshe oroodye yo ilaahay keel insha allah kaalmo ka heli ma ilaahay ku tuugey waana ku rajeey an muslimiinta diinta ilaahay korsii gaalaada ilaahay hoosnaga walaal wasalaamini anoo geeka maantan oo xidda tiyeelow degmada yaashan neef geele yaala iisay maanka maadsanaa mujaahidiinta al-shabaab ilaahay barkaay gacantee kololaha saar gaaladan allah dhibi maba kale gamaasnalay anoo shangeel lacsiy oo duurka la galaw anin ilaahay inbarakaay mujaahidiintana ilaahay habarakaay gaalada allah dhibi murtadiinta gaaladii allah dhibi qaybtan ayaa noqonaysa midii ugu dambeysay ee mashruuca kubcinta dhaqaalaha ee laga fuliyey deegaanada wilaayada waxaana wadarta guud ee dadka sanadkan ka faa'iidaystay ay gaarayaan soddon qoys waxaana xusid mudan in sanadkan boqolaal qoys oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro ay si weyn uga faa'iidaysteen sakada xoolaha mahadsaned cabdiqani shirkadda diyaaradaha kenyan ares ayaa shaacisay inay gebi ahaanba joojisay duulimaadadii ay ku tegi jirtay magaalada muqdisho kadib markii uu sii xumaaday amniga eerboorka magaalada caasimada ah ee soomaaliya nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixinta warkaasi inoo haya war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda silbiyadda kenya ayaa lagu sheegay in la joojiyey dhammaan duulimaadyadii ay shirkadda diyaaradaha kenya ku imaan jirtay dalka soomaaliya madaxa hay-adda diyaaradaha rayidka ee kenya ayaa war-saxaafideed uu soo egeysiyey wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda gaadiidka iyo safiirka kenya ee soomaaliya wuxuu ku sheegay in gebi ahaanba ay xukuumadda nairobi laashay duulimaadyadii ay diyaaradaheedu ku tegi jireen magaalada caasimadda ah ee muqdisho kenya waxay sheegtay inay ku hanweyneed baahinta duulimaadyadeeda soomaaliya balse taas suurtagal ay noqon weysay sababo la xiriira caqabadaha ganacsi ee soo wajahay xukuumadda kaafiradda kenya ayaa sababtay u joojisay duulimaadyadeeda soomaaliya ku sheegtay caqabado shaqo iyo danta diyaaradaha kenya inkastoo shirkadda duulimaadyada kenya ay dowladdu gacanta ku hayso ay joojinayso safaradeeda soomaaliya laga bilaabo afar iyo tobanka oktoobar labada kun labaatan iyo afarta haddana tobanaan ka mid ah diyaaradaha kenya ee sida gaarka loo leeyahay ayaa maalin walba maanduuriyaha qaadka ka soo dejiya inta badan magaalooyinka soomaaliya maanduuriyaha qaadka kenya oo murtad xasan gurgurta uu taageero weyn siiyey ayaa ilo dhaqaale u ah beeraleyda kenya halka uu halis caafimaad iyo burbur dhaqaale ku yahay shacabka soomaaliyeed mahadsaned abushayba wilaayada mudug ayaa soo gebagabaysay xamlad dacwi ah oo ka socotay deegaanadii laga saaray cadowga allah ee wilaayadaasi cabdiraxiim sheekh cali ayaa warbixinta warkaas ee noo haya xamlatu irshaad alanaam ilaa sabiili salaam ayaa ah xamlad dacwi ah taas oo ka socotay muddo lix bilood ah deegaanadii uu cadowga allah ku soo duulay oo ka mid ah wilaayada islaamiga ee mudug xamladan ayaa waxay isugu jirtay mid wax lagu barayo dhammaan dadka muslimiinta ee ku nool deegaanadii laga xoreeyey cadowga allah shucubta muslimiinta ee ku dhaqan magaalooyinka iyo deegaanada xamlada ay ka socotay ayaa waxaa ka mid ah camaara bacaadweyn caad shabeelow qaycad iyo qoriley xalaqaadka masaajidada ayaa noqday kuwa camiran xilliyada maalintii ah waxbarashada ka socota masaajidda iyo madaarista ugu dambayntii xaflad lagu soo gebagabaynaya xamlada dacwiga ah ayaa waxa ay ka dhacday camaara iyadoona la guddoonsiiyey ardadii kaalimaha hore ka gashay imtixaanka abaalmarino xafladda lagu soo afmeeraya xamlada waxaa ka soo qayb galay culimaa'udiin macallimiin nabadoono iyo waxgarad nabadoonnada ka hadlay xafladda gebagabadeeda ayaa waxaa ka mid ahaa nabadoon cali siciid iyo nabadoon axmed foolfooley oo ku booriyey barashada cilmiga sharciga ah waxaanu mar kale u mahad celinaa dadkii ayaguna intaa lixda bilood muddada lixda bilood ah soo qaadanayay duruusta cilmiga ah oo kala gedisan ama miyiga joogay ama magaalada joogay waanu mahad celinaynaa waxaan leenahay idinkana miisaanka xasanaadka alla idiin saaro runtii qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun ilaahay markuu leeyahay masinaa looga macnaha ilaahay ma siman yihiin masina waay meeshaas macnaha waa masinaa ku jirta waxaa waaye dad wax baranaya iyo dadka wax baranay ilaahay baa mahad iska leh subxaana wa tacaala bacdama allahna waxaan u mahad celinaynaa xarakatushabaab almujaahidiin hadday heer xaraka tahay iyo hadday heer gobol tahay iyo hadday heer degmo tahay waa mahadsantihiin bacdama allaah oo soo abaabulay dowladan diiniga ee lixda bilood socotay waxaan kaloo mahad celinaynaa ardadii ayaguna intaas soo dhabar adeygay oo galabta qaybino horteenna fadhiso qaybana ay ka horreeyeen iyo culummadii intaas ayaguna u dhabar adeegtay waa mahadsanyihin bacdama allah ugu dambayntiina waaliga wilaayada islaamiga ee mudug sheekh xasan abuuxamsa ayaa kelimad dardaarana ka jeediyey goobta xamladii wakhtiga dheer socotay lagu qaaday deegaamadii cadowga ilaahay uu qabsaday lagu suulinayay baktigii iyo wasaqdii iyo wixii qurunka ahaye uu ka tegey magaranaysaa cadowgii ka tegey lagu suulinayey maanta waxaan joognaa xamladaas xafladeediiyaan joognaa xamlada waxay ahayd dowro socotay taa lix bilood shicaarkeeduna ahaa balliquu cannii walow aaya magaceeduna ahaa irshaadu alanaami ilaa sabiili salaam intaa kadib culummadii dacwadaas qaybta ka aheeday ama xooggeedaba laheeday tay wakhtigoodii ku bixiyey ardadii ayaguna dhabar adeygay wakhtigooda bixiyey ka faa'iidaystay ayagana sida hagarla'aanta ma garanaysaa uu juhdigooda u bixinayey ayagana waan u mahad celinaynaa xamladan ayay si diiran u soo dhoweeyeen dadka ku dhaqan deegaanada wilaayada islaamiga ee mudug mahadsaned cabdiraxiim maamulka islaamiga ah ee degmada labaatan jirow ee wilaayada baay ayaa dowlad diiniha u soo gebagabeeyey ku dhowaad boqol isugu jirta salaadiinta iyo waxgaradka beesha harin oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa warbixinta warkaasi ee noo haya dowradan waxaa loogu magacdaray saxaabiga sacad ibnu mucaad waxaana shicaar looga dhigay irkab macana walaa takun maca alkaafiriin waxaa dowrada loo qabtay ku dhowaad boqol ka mida nabadoonnada ugaasyada iyo waxgaradka beesha harin oo ka mida beelaha muslimiinta ee dega wilaayada islaamiga ee baay muddo ay dowrada socotay kadib waxaa lagu soo gebagabeeyey degmada labaatan jirow waxaana gebagabada dowrada ka qayb galay culummo iyo mas-uuliyiin ka socotay maamulka islaamiga ee degmadan labaatan jirow oo dowradan u qabtay hoggaanka dhaqanka beesha harin waxaa dowrada lagu qaadanaya duruus kala duwan oo diini ah sidoo kale waxaa barbar socday kulamo kale oo waxgaradka ay la qaadanayeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee degmada labaatan jirow kuwaasoo looga hadlayay ka qaybgalka dagaalka jihaadka ee lagula jiro cadowga kusoo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka suldaanka guud ee beesha harin iyo qaar ka mid a samadoonnadiisa ayaa ka warbixiyey duruustii ay qaateen muddadii dowrada ay u socotay kadib munaasabad dowladda lagu soo xiriyay oo ka dhacday gudaha degmada labaatan jirow
ikhwa jazakum allahu khayran insha allahu tacaala sida kuley adig la dareemahay dowroonkay maalamo socotay iyo insha allahu tacaala marka maybo ah ilahi subxana watacaala niin suurta geli oo gebagabadi ah dowladdaas oo intay lonqowday arda marka maybo samadoomada beelo reer hareyn samadoomadaas oo intay tiradii diirayaan sagaalan iyo onay shan qof dowladda kuley magaashan mayba leerayhan saaday mumucaad iyo leere shacaarkan marka mid iyo irka macana walaa takum maca alkaafiriin sidoo reebankashaan dowladaas mayba socotay dhowr maalmood iyo socotay dowladaas ontay ahdaaftii marka maybo in ontay mutmukiminta diintiyo marka maybo hadday baradan maalamahan dowladeen soo bisada horeyba la heshaadi waana mayba insha allahu tacaala dadkadan qodolinu haynayna dadkii muqaabadii ama samadoonayaalkii beelo reer harin jir ahaan waaba suldaanka ba sheegi shaqsadayna mayba kumid ah hadee kumid dadka mas-uuliyiinta kumid ah iyaba magaasha kusaadalahay jazakum allahu khayran waan u badan ku faa'iidni ilaahay ma weydiisanayni in badan insha allahu tacaala nifahanuni wala un ajara antu waana madina lamin baaka ma kutubadi in ilaahay macnaha ajari hasanaad moosan ilaahay ba kajiyan waxaan ku hadalaw sana doolada magaalada meeraa maxamed axmed nacdi ibraahim mayba waa runtii xujin imnigoogi ikhwani jazakum allahu khayr suldaankeeni xujin imnigoogi maadaama dhan kasta untakoy mas-uuliyiid saaranayti oo waybo ahaa dadkiisu mas-uulka haay himidiisuna xujadii lakuoogi isadeersiyo yana nioogi marka insha allahu tabaaraka watacaala maysalana naftay naftool ala mundirdaalambay ini ununa xujadaas ka oognaan umadi una mas-uulka haynano gedaalaha ku taneen an abi namrata qaala xadatanii man samica خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى dowradan ayaa qayb ka ah dowlad taxan ah oo muddooyinkii dambe wilaayada islaamiga ee baay ay u qabanaysay ugaasyada salaadiinta waxgaradka iyo cuqaasha qabaa'ilada muslimiinta ee dega wilaayada mahadsanid abu xasaan ganacsatada degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo uu soo gebagabeeyey maamulkii islaamiga ah ee degmadaasi bashiir muxidiin abwaa'iman ayaa warbixinta warkaas inoo haya dowradan oo loogu magacdaray saxaabigii maalqabeenka ahaa ee cabdiraxmaan ibni cawf radiallaahu canhu shicaarkeedun uu ahaa ina alxalaala bayin wa ina alxaraama bayin waxaa si isku mida ugu wada faa'idaystay guud ahaan ganacsatada ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada islaamigaah ee jubbada hoose maamulka islaamigaah ee degmada jamaame ayaa lahaa iskudabaridka dowradan loo qabtay ganacsatada degmadaasi waxayna socotay muddo siddeed maalin oo xiriir ah iyadoona ganacsatada ay ku qaateen duruus kala duwan oo qayb ka ah bayca iyo kutubo kala duwan oo sharciya iyo muxaadaraad haddaba waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatadii ka faa'iidaystay dowladaas oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus kuwaasoo sharxaad ka bixinaya duruustii ay soo qaateen iyo waxyaabihii ay faa'iideen bismillaah magacayga waa uu usaama oo jooga degmada jamaame waxaan ka mid ahay ganacsatada ku nool degmada jamaame waxaa noo socotay dooro siddeed maalin dowladaas magaceedu wuxuu ahaa abdiraxmaan ibni cawf shacaarkeeduna wuxuu ahaa ina alxalaala bayinun wa ina alxaraama bayinun kutuba aan ku qaadan waxaa ka mid ah arkaanulbeyc iyo kutubka adduruusulmuhima licaamati lumma haddana waxaan waxyeelka akhrinayaa kutubka adduruusulmuhima alcilmu cilmiga almunaafi diidayso liljahli jahliga waalyaqiinu runta almunaafi diidayso lishaki shakiga magacayga waa cabdiqaadir cumar ee ku nool degmada jamaama gaar ahaan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaa muddo aan ku wada jirnay dowro diini ah noo qabatay maktabad dacwa dowradan waxaan ku qaadanay duruusulmuhima iyo arkaanulbaac marka halkan waxaan ka akhrinayaa adduruusulmuhima licaamati lumma addarsu saabic arkaanu salaa arkaanu salaati wa hiya arbacata cashar waa afar iyo toban alqiyaamu maca alqudra wa takbiirat alixraam wa qiraa'at alfaatixa waalrukuuc waalictidaalu bacda alrukuuc waasujuud calaa acdaa'i asabca magacii waa asad nuur axmed ku nool degmada jamaame ka mid ah ganacsatada degmada jamaame waxaa noo socotay dowro siddeed maalmood ah aynu qabtay maktabu dacwa waxaan qaadanay kitaabka loo yaqaano duruusulmuhima licaamati alumma iyo arkaanulbayci waxaan ka tilmaama wax ka mid ah kitaabka loo yaqaano duruusulmuhima licaamati alumma altaxallii biakhlaaqi almashruucati likulli muslimin waxyaabaha loo jeedaya qofka muslimka ah inuu ku dhaqmo wa minhaa waxaa ka mid ah alsidqu runta alamaanatu amaanada alcafaafu dhowrsanaanta alxayaau xishoodka alshajaacatu geesinimada alkaramu deeqsinimada walwafaau oofinta annasaahatu can kulli maa xarama allah inuu ka dhowrsanaado waxyaabaha alla wuxuu xarimay dowrada waan codsanaynaa aad iyo aadaan u codsanaynaa maxaa yeele dowradan wax badan ayaan ka fahamnay waxaan jecelnahay in nolagu soo celiyo mar walbo magaceena axmed maxamed alxamdulilah ilaah waa mahad iska leh maktabu dacwa kheyrlahasiyo wuxuu noo soo diyaariyey dooro oo muddo sitimaan iyo wax ka badan noo socotay degmada jamaame dowladda waxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan ibnu coof kitaabada noola akhriyey waxaa ka mid ah ganacsatada degmada jamaame loo akhriyey kitaabka duruusul muhima kitaab arkaanulbeec oo aad iyo aad ganacsatada ugu fiican ilaahay kumadan iyo kitaabo badan oo hadda oo micnaha aan qaadanay oo aan ku faa'iidnay waxaan leeyahay marka mar walbo hanalagu soo celiyo dowladan marka waxaan leeyahay culummadii maktab dacwa ka mid ahaa oo noo akhrisay dowladan casharada badan bixisay ilaahay subxaanahu watacaala miisaankooda aakharo allah u saaro annagana allah nagu anfaco wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dowradan ayaa qayb ka ah dowraadka silsilada ah ee muddooyinkii lasoo dhaafay mas-uuliyiinta maamulada islaamiga ee degmooyinka jubbada hoose ay u qabanayaan guud ahaan qaybaha kala duwan bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi mahadsaned abu ayman warbixintiisana waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan ee kulanta dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh